asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadiha dalsan ee magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii lasoo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo damdamtii daryankii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
shuushkeennuna waa shafeeculahi shimbirtii nabade shalay tabuubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalay tabuubtay shuuta u soo deg
ismaqa wanaagsan saaxiibaal habeen wanaagsan waa habeenimo sabtiha taarikhdan waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka abril laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa ugu waaweynna waxaa qeyb ka noqon doona kulankii ugu horreeyay ee kalfariga koowaad ee baarlamaanka uutobanaad ee soomaaliya oo xildhibaanada maanta muqdisho uga furmay ajandayaasha kulanka looga hadlaya aad maqli doontaan xildhibaano aragtooda ka hadlay oo kulanka maanta siduu u dhacay iyo waxaa marka ay rajeynayaan dardargelinta arrimaha doorashooyinka gaar ahaan guddoonka golaha shacabka guddoomiyaheeda iyo ta madaxweynaha xilliga la gabagabeynayo ama markaa howlahaas la gudagalayo warar arrimahaas kusoo shan maqli doontaan gudoomiyaha kumeel gaarka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya cabdisaan dhaban cadan waxa uu magacaabay xubnaha qabanqaabada doorashada guddoonka golaha shacabka oo qaabbeeleed maanta loo xulay toban xubnood ayaana markaasi loo soo xulay wararka ugu dambeeyey sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobadan kalena qayb ka ah taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya janaal cabdi xasan maxamed xajaar ayaa shir guddoomiye kulan looga hadlayay arrimaha amniga caasimada magaalada muqdisho sidoo kale waxaan idiin soo gudbi doonaa gudoomiyaha gobolka gadow ee waa markaasi maamulka jubbaland garabka kasoo horjeeda oo maanta gaaray degmadaas ama gobolkaas ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka lix iyo tobanka kursi iyo maamulka hadalka ama guddiga hadal kasoo baxay ee doorashooyinka fadaar ee fihid in ceel waaq loo wareejiyey halkaasna lagu qaban doono warar arrimahaas kusaabsan ayaad maqli doontaan cusmaan xaadoor oo kamid ahaa saraakiisha xooga dalka ee badbaado qaran ayaa ku guuleystay kursiga tirsigiisa ee hob boqol iyo lixdan waa hob boqol iyo lix oo doorashadiisa maanta ka dhacday magaalada johri caasimada maamulka hirshabelle qodobadaasi wuxuu soo kordhayaa caawa maqli doontaan kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derejo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanuun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isdullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye war aan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
habeen wanaagsan ee qayrtan dhegeystaay halkana waa dalsan muqdisho soomaaliya cabdinaasir maxamed maxamuud ahna barnaamijka dila soo codsiin doona cabdihaab cabdiqaadir xasan oo farsameynaya qodobada horraca barnaamijka caawa aad kusoo maqasheen ayaanu gudagelinaa waxaanu ku bilaabaynaa xildhibaanada cusub ee baarlamaanka wadwanaada ee federaalk ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay yeesheen kulankoodii ugu horreeyey kalfadhigiisa koowaad ajendaha kulanka maanta waxauu ahaa furitaanka hay-adaha qur-aan kariimka ansixinta ajendaha dhaarinta xildhibaannimo hadaljeedinta gudoomiyaha ku-meel gaarka xildhibaan cabdisaan axmed dhibaan dhamacad qaybinta dastuurka qaybinta xeroosaadka golaha shacabka iyo sidoo kalente qaybinta habraaca ku-meelgaarka ee kalaguurka baarlamaanka tobanaad iyo baarlamaanka kow iyo tobanaad iyo sidoo kalente xeroosaadka u gaarka ah doorashooyinka gudoomiyaha golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya intaas kadib mudanayaasha ayaana gudagalay ajendayaashii loo qeybiyey ayagoo markaa indheeyey islamarkaana indhaha marsiiyey kadibna waxaa la gudagalay arrimaha ku saabsan doorashada iyo ajendaha ilma xildhibaanada loo qeybiyey gudoomiyaha golaha waa gudoomiyaha ku-meel gaarka ah ee golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya xildhibaan cabdisalaan xaaji axmed damacad ayaa markaa magacaabay ama soo jeedin ayuu marka hore usoo jeediyay xildhibaanada taa oo ahayd inuu asigu uu magacaabo toban xubnood oo markaa xildhibaanaha kuwa oo ka shaqeynaya guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka golaha shacabka hase yeeshee arrintaas ayaa cod gacantaaga waxaa dhinacyada lagu codeeyey ay ku kala diideen in markaas uusan magacaabin xildhibaano ayaa kasoo horjeestay inta badan xildhibaanada kasoo horjeestay ayaana badnaa sidaas aawageedna waxaa markaasi la isku raacay ama guddoomiyahaba uu soo jeediyey in ay dhexdooda isku laabtaan islamarkaana ay beelbeel ay laba xubnood ay ugu soo qaataan wuxuuna ugu dambeyntii ku dhawaaqay dhinacyadu markaa xubnaha ay soo gudbeen guddiga ayaana ka kooban labaatan xubnood waa toban xubnood oo dhammaantoodba xildhibaano ah oo ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka ee soomaaliya waxaana tobankan xubnood markaas ay kaliyihiin xuseen maxamed nuur cabdirasaaq cumar maxamed nasr mahdi caraale maxamed xuseen haadi dahaba suuso maxamuud cumar shariif jeeg qaasim cilmi seyd cabdulaahi xasan rooble cali sheekh maxamed nuur iyo sidoo kalente maxamed abuukar cabdi dhawaakan gudoomiyaha ku-meel gaarka ee golaha shacabka baarlamaanka kuwa tobanaad ee soomaaliya xildhibaan cabdisaan oo markaa warbaahinta la wadaagaya magacyada dhinacyadu ay soo magacaabeen ama soo doorteen
aqoon horta in qofku istaago la arko soo ma fiicna xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed saddex xildhibaan nasra mahdi caraale afar xildhibaan maxamed xuseen haadi shan xildhibaan dahabo suisow maxamuud lix xildhibaan cumar shariif jeeg toddoba xildhibaan qaasim cilmi seed sideed xildhibaan cabdulaahi xasan rooble sagaal xildhibaan cali sheekh maxamed nuur toban xildhibaan maxamed abuukar cabdi waxaa la yidhi nin baa geed fuulayoo siduu uga degi lahaabaa dhibtay marka laana isagoo isla ka deg buu ka dhacay waxna ma gaarin marka wuxuu tanaaba ka dhib yar hadda saaka codsigaad iga diideen sanaaba ka dhib yar waa aad iyo aad baad u mahadsantihiin
dhinaca kale xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee soomaaliya ayaa ajendaha kulan kadib dhankooda warbaahinta la hadlay waxayna ka hadleen dareenkooda ku aadan xubnaha tobanka maanta iyo kulanka maantaas furmay rajada ay ka qabaan in dalka doorashada madaxweynaha sida ugu dhaqsi ah badan ay ku qabtaan iyo guddoonka golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya
waxaad la socotiin inay xildhibaano dhiman yihiin ugu yaraan waxaa dhimay kow iyo labaatan xildhibaan oo maanta xaq u lahaa inay ka qayb galaan ayaa dhiman xildhibaanadaas ayagaa waxaan ka codsanayaa dadka gacanta ku haaya sida ugu dhaqsada badan leh inay ay hawshooda soo fududeeyaan ayadoo la ilaalinaayo setembar setembar waxaa ansixiyey baarlamaankan baarlamaankii ka horreeyey waxaana burin kara oo keliya baarlamaanka Een, waxaan arkayay ee, muxuu ahaa ee, dad dhahayo ee, 17 September waa laga tala baxay lagama tala bixin waa qaraar baarlamaan baarlamaanka unbaana burin kara baarlamaankii tobanaad wuxuu sameeyey waxaa burin kara baarlamaankan haddii baarlamaankan cod as u qaado uu yidhaah 17 September waa laga tala baxay markaas ayaa meeshii la doon lagu qaban karaa laakiin weli 17 September ayaa taagan ma rabna baarlamaan kala kalar ah oo muxuu ahaay een, qaarna 17 September ay ku soo baxeen qaarna ay ku soo baxeen muxuu ahaay een, een, een, een, muxuu ahaay een, 17 September qodob jibinaya ay ku soo baxeen waxaa baarlamaankaas wuxuu noqonayaa baarlamaan kala kalar marka waxaan ka codsanayaa maamulada ay ku dhibi yihiin ay ku dhimin yihiin inay dhowraan sharcigii 17 September inay ilaaliyaan anigu intaasaan ku gaabsanayaa aad iyo aad aad u baahdiin
mudanayaasha golaha shacabka oo maanta kulankoodii koowaad fadhigii koowaad kulankiisii koowaad oo halkaan nooga furmay muddo sanad iyo bara oo doorashadaanu iska daba jiitamaynay inuu ilaahay maanta noo suuro geliyey eh, inaan iskugu nimaanno annagoo nabad qabna Eh, toddobiyo labaatankii maarso ee laba kun iyo kow iyo labaatankii ayaan meeshaan anu waxaan ka mid ahaa mudanayaashii baarlamaanka ee ku diiday muddo kororsigii sharci darrada ahaa Eh, madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ama golaha shacabka ay halkan ka sameeyeen waxaan ka mid ahaa xildhibaano shan iyo toban ah oo golaha laga saaray oo la yidhi ma imaan karaan kulammada baarlamaanka laga mamnuucay ilaahay fadligiis waxaa ah doorashadii maalinkaas aan ku nadnaadaynoon ku eh, qaylinaynay oo aan lahayn dalka doorashaha aado inay suuro gashay oo maantay aan haysanno baarlamaan labadiisii aqal la doortay dhaartay aan u jahaysanna maanta inaan dhisno guddiyadii baarlamaanka eh, ka shaqayn lahaa doorashada guddoonka eh, labada aqal muddo asbuuc ama toban beri insha allah inay kusoo gabagowdaan rajaynaynaa sida shar- shuruucdu eh, sharciga noogu qoran kadibna waxaan u gudbi doonnaa haddii allah awoodda la ogolaado doorashadii madaxweynaha inaan dooranno madaxweyne dalka iyo dadka samata bixiya isku wadi karaa dalkan runtii kala irdhoobay oo la kala qoloqoleeyey oo qoloba meel ay joogto oo amnigiisii faraha ka baxay oo kalsoonidiisii siyaasadeed ay dhuntay oo horumarkiisa u istaagay oo kalsoonidii beesha caalamku ay nagu qabtay iyada ruuxeeda meesha ay ka baxday waan rajaynaynaa insha allah inaan guulaysan doono aad iyo aad u mahadsantihiin waan u hambalaynayaa ummadda soomaaliyeed أوكي بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، maanta oo ay taariikhdu tahay lix iyo toban bishii afaraad ee abriil labada kun iyo laba iyo labaatanka Ee, waxaan go'aansaday kadib maadaama uu furmay qalfadhigii koowaad ee baarlamaanka kow iyo tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in aan ahay musharax u tartamaya doonaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya baarlamaanka kow iyo tobnaad ah ee waxaan ka mid ahay dadka xildhibaanada isu soo istaagay ee u sharaxan saas darteed ee, shirkiga jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay in aan iclaamiyo amaba aan shaaciyo inaan ka mid ahay tartamayaasha u tartamaya guddoomiye ku-xigeenka koowaada baarlamaanka kow iyo tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya Ee, ujeeddada igu kaliftayna waxay tahay ee, maadaama wax badan aan ku soo jiray waayo aragna aanu ahay siyaasi rugcadaana aanu ahay in maanta laga gudbo isqabqabsiga siyaasadeed ee, guddoonka dhexdiisa se anigoo rajaynaya hadduu alahwadol ogolaado taasi in loogu gudbi karo in lagu dhaqmo sharcigii dastuurka noo degsan iyo xeerhoosaadkii baarlamaanka iyo habraacidii loo sameeyey saa darteed waxaan leeyahay xildhibaanada sharafta leh meel kasta ay joogaan steed kasta ay ka yimaadeen maanta waa xildhibaan qaran waa hal xildhibaan ay yihiin waxaan isleeyahay arrintan in aan wax ka qaban kara waxna toosin kara ayaan ugu hamis oo hamigaas i galay waxaana ka rabaa in garab buuxdo ay ugu siiyaan si aan meeshaasi waxtar ayagoo weliba fikirkooda iyo taladooda iyo maskaxdooda ku shaqaynayo wada tashigona wax welibana in oo sharciga laga saraysiiyo qof kastoo sareeya sharciga ka sareeya inuu sharcigaasi oo aanu ku sheegin sharci waa sharciga alla kitaabka munazalka waaye laakiin dastuurkan loo yaala waa heshiis bulsho waaye dastuurka loo yaala ee degsan iyo xeer hoosaadka baarlamaanka haddii uu sida uu yahay aan ugu dhaqanno waxaan jeclahay inaan lisqabqabsanayn inaan liskan hor imaanayna waxaan u soo istaagay oo aan u da- danaynayna waxa ay tahay in maanta aanu ku dhaqanno waxaan aanu ku heshiinay oo aan degsanay oo meesha uu ka baxo isqabsashadii iyo hiskorimaadkii ee guddoonka dhexdiisa ahaa iyo wixii sharciga aan oo xoogaa la balmarayo in sharciga ku dul shaqayno oo noo degsan inuu ku heshiinayay macal- baarlamaan xeer hoosaadkiisa ayaa aniga aan ku shaqayn doonaa hadduu allah wado waxaan leeyahay mar labaad mar saddexaad waxaan maanta u taaganahay musharax guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka kow iyo tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wabilaahi towfiiq
qabiil xe barnaamijka wareegayaan isla soo garanay saaxib cabdilaasan muqdisho soomaaliya aad nagala socotaan taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya janaal cabdi xasan maxamed xujaar ayaa maanta shir gudoomiye kulan looga hadlayay amniga caasimada magaalada muqdisho waxaa kasoo qaybgalay saraakiisha qeybaha kala duwan ee ciidanka waxaana markaa looga hadlayay sugidda amniga caasimadda oo markaa waddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacay nafal la xiriira amni darro dawaakan taliyaha ciidam oo taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya janaal cabdi xasan maxamed xujaar oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay
waxaa saaka xarunta ciidanka booliiska soomaaliyeed ee magaalada muqdisho aanu kula shirnay dhammaan taliska guud ee ciidanka booliiska soomaaliyeed qaybaha fadhiyada madax bannaan iyo saraakiishii hoggaaminaysay ee arrimihii doorashada ee soo socday ilaa laba kun iyo sagaal iyo tobankii ilaa bisha daraad ahayd afar iyo tobankii bisha abril oo ay soo gabogabowday fayskii hore ama qeybtii hore ee doorashooyinkii dalka ka dhacayay oo muddada socday oo marba weji hor la yeelanayay ciidankii ka shaqaynayey ee ciidanka booliiska soomaalida ee magaalada muqdisho iyo dowlad goboleedyada ka koobnaa oo ilaahay baa mahad leh oo wax lagu mahadiya ah inay afar iyo tobankii lagu dhaariyey magaalada muqdisho ee xildhibaanadii ugu badnaa ee baarlamaanka koob iyo tobnaad iyo aqalka sare oo muxuu ahaa fayskii koowaad ee doorashada eh, intii la dhaariyey ee ilaahay u gartay inay noogu soo dhammaatay ee si amni ah ilaahay waxaan marka uga mahad celinayaa subxaanahu wa tacaala nala garab galay haddaanu nahay ciidanka booliiska soomaaliyeed hawshaa dheer ee adkayd ee dadku uusan badidoodu ogeyn ayaa culayska ay leedahay iyo miisaanka ay leedahay eh, ama soo jeedka eh, askarta booliiska ee dhibaatada ku soo gaadhay inaanu ciidanka booliiska soomaaliyeed uga mahad celinno anigoo ku hadlaya magaca ciidanka booliiska soomaaliyeed saraakiisha iyo sarreeyayaasha iyo labadii taliya xigeen iyo dowladda oo dhan inaan ciidankii booliiska ahaa ee hawshaa usoo dhabaradeygay ee halkaas soo gaarsiiyey inaanu uga mahad celinno annakoo kaashanaynay oo iyaguna mahadda ay nala leeyihiin dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho ku nool oo intii hawshaa aanu wadnay labada sano ku dhow dhow eh, muxuu ahaa garab taagnaa nala shaqaynayey gacanna siinayay eh, la-aantooda ayaan waxba noo suuroobeen waxaa kaloo iyaguna mahaddaas eh, nala wadaaga hay-adaha amniga ee kala duwan ee dowladda federaalka soomaalidu ay leedahay oo iyaguna dhinaca kale nala qabanayay hawshaa nala qabanayay iyaguna waa waa waa waa muxuuaha waa uga mahad celinaynaa waa inaanuna xusnaa maxaa yeelay keliga ciidanka booliiska keliya wax ma qaban kareen Eh, waxaan kaloo kaga hadalnay waxaa lagu shiraa bishii ramadaan oo maanta shan iyo toban aan u malaynayo u horreysay ay maanta noo dhammaanayso alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin ciidanku aada buu u dadaalay habeenkii iyo maalintii waa la soo jeedaa waa meel dadku markuu afuraayo iyo marka la suxuuranayo iyo marka la hurdo ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan magaaladan muqdisho oo caasimad weyn oo dad badan ku nool yahay ah ciidankaa u soo jeeda qeybtii hore waxay hadda u diyaar garoobayaan waanu saaka kala hadalnay in si nabadgelyo leh siday noogu dhammaan lahayd inta ka dhiman bishan ramadaan oo aanu ognahay cadowga ummadda soomaaliyeed inay isku dayayaan inay khalkhal geliyaan ama dhiig ku daadiyaan ummadda soomaaliyeed oo sooman oo waqti adag ku jirta oo waqtigii jiilaalku uu ku dheeraaday ee dalka ay ka jirto inaan muxuu ahaa annakuna amnigiisa ay sugaan ciidanka ciidankan oo runtii u dhabar adeegay howlo badan oo muxuu ahaa dadku ayan garan karin ayay u dhabar adeegeen oo ay ku soo gaareen saraakiil iyo saraakiil xigeen badan baa ku dhintay iyagoo badbaadinaya ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa halka inaan muxuu ahaa ilaahay uga baryo intii ku dhimatay inuu ilaahay dembi dhaaf uga dhigo iyagoo dalkooda iyo dadkooda u shaqaynaya ee maanta ku geeriyooday jihaadkaas aan idhaahdo oo muxuu ahaa badbaadinta ummadda inteeda kale ah waxaana kula dardaaranay waxaa la gelayaa dhowaan qeybtii labaad ee doorashada oo ma ayan dhammaan doorashadu waxa uun dhammaaday qeybtii hore oo aada u dhib badnayd inta dambe fayska dambena dhowaan baa muxuu ahaa isagana la gelayaa inay ciidanku u diyaar garoobaan in fayska labaad ee hadda la gelayo sidii kii hore ay uga soo shaqeeyeen waxaa lagu yaqaana ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidan hufan siyaasadda ka dhexdhexaada dhanna aan raacsanayn shaqadoodu tahay amniga inay sugaan amniga ummadda soomaaliyeed ama siyaasi ha ahaado ama shacab ha ahaado ama ciidan ha ahaado ama ganacsato ha ahaado ama culimo ha ahaado ummadda soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa gaar ahaan magaalada muqdisho inaan muxuu ahaa inaan ciidankii booliiska ahaa ee hawshaa usoo dhabaradeegay ee halkaas soo gaarsiiyey inaanu uga mahad celinno annakoo kaashanaynay oo iyaguna mahadda ay nala leeyihiin dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho ku nool oo intii hawshaa aanu wadnay labada sano ku dhow dhow muxuu ahaa garab taagnaa nala shaqaynayey gacanna siinayey la-aantooda ayay waxba noo suuroobeen waxaa kaloo iyaguna mahaddaas nala wadaaga hay-adaha amniga ee kala duwan ee dowladda federaalka soomaalidu ay leedahay oo iyaguna dhinaca kale nala qabanayay hawshaa nala qabanayay iyaguna waa waa waa waa muxuuaha waa uga mahad celinaynaa waa inaanuna xusnaa maxaa yeelay keliga ciidanka booliiska keliya wax ma qaban kareen waxaan kaloo kaga hadalnay waxaa lagu shiraa bishii ramadaan oo maanta shan iyo toban aan u malaynayo u horreysay ay maanta noo dhammaanayso alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ciidanku aada buu u dadaalay habeenkii iyo maalintii waa la soo jeedaa waa meel dadku markuu afuraayo iyo marka la suxuuranayo iyo marka la hurdo ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan magaaladan muqdisho oo caasimad weyn oo dad badan ku nool yahay ah ciidankaa u soo jeeda qeybtii hore waxay hadda u diyaar garoobayaan waanu saaka kala hadalnay in si nabadgelyo leh siday noogu dhammaan lahayd inta ka dhiman bishan ramadaan oo aanu ognahay cadowga ummadda soomaaliyeed inay isku dayayaan inay khalkhal geliyaan ama dhiig ku daadiyaan ummadda soomaaliyeed oo sooman oo waqti adag ku jirta oo waqtigii jiilaalku uu ku dheeraaday ee dalka ay ka jirto inaan muxuu ahaa annakuna amnigiisa ay sugaan ciidanka ciidankan oo runtii u dhabar adeegay howlo badan oo muxuu ahaa dadku ayan garan karin ayay u dhabar adeegeen oo ay ku soo gaareen saraakiil iyo saraakiil xigeen badan baa ku dhintay iyagoo badbaadinaya ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa halka inaan muxuu ahaa
gabagabada barnaamijka ayaan isa soo gaaray magaalada juhri xarunto ah maamul goboleedka hirshabeelena waxaa lagu soo gabagabeeyay doorashada kursiga hob boqol iyo lix oo ay ku tartameen afar musharax oo kala duwan doorashada kursigan oo waraah ay usii shaaciyeen guddiga doorashada ee heer dowlad goboleed ee hirshabelle waxaa soo xaadiray howlka doorashada ah dhammaanba xubnaha doonayay in ay kursigan ay u tartamaan iyo sidoo kale inta ergadu wax codeynayay ugu dambeyntii codeynta kadib waxaa guuleystay cismaan maxamed maxamuud xaadoole oo markaa ku guuleystay doorashada kursiga walaha shacabka ee tirkiisu hob boqol lix isagoo helay codad gaaraya konton iyo lix cod xaadoole ayaa mar soo noqday wasiiro dowlaha wasaaradda dekedaha iyo gadiidka ee badda ee dowlad goboleedka hirshabelle sidoo kale waxa uu ka mid ahaa saraakiisha hogaaminaysay ciidanka badbaado qaran ee kasoo horjeeday muddo kororsigii markaa madaxdu ay ku dhawaaqday ee isku dayga ahaa laakiin farmaajo ku doonaya in laba sano xilka uu ku sii ogo dahaanna caawa barnaamijka wareega halkaasi uu ku ogyahay saaxiib yaal cabdinaasir maxmed maxmuudana barnaamijka dila socodsiinaya soo nasaaray cabdihaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameeyay barnaamijkan kiisa intaa ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo